barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco waana sagaallabaaatanka bisha nofembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa maanta idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo caasho ibraahim aadan
qodobada idaacaddana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood oo ka warramaya sheeko wadaaga ay goobaha barkulanka bulshada kula yeeshaan waayeelkan
dabcan koley qofka markuu soo kacayo horta waxaa qurux badan salaada markuu soo tukado inuu toos u baxo uusan hurdadii ku noqon meelaha lagu qaxweeyana kolley waxaa isugu yimaada dad aad khibrado leh oo waayeela oo in badan soo jiray wayna qurux badan tahay inaad ka qaadato oo ka dhexashid waxa loo yaqaano waxyaabihii hore dhaqamadii hore iyo gabayadii hore iyo tixihii hore waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ka hadlaya waxay dhallinyarada ku nool magaalada boorama ka filanayaan madaxweynaha cusub ee la doortay ee somalilan
kaalmihii heesaha ayaan iyagana barnaamijka ka marnaan doonin waxaanan idiin haynaa
heesaasi ciyaarihii iyo qodobadaan idiin soo sheegnay ayaad dhegaysan doontaan ee marka horese ku soo dhowaada warkii dunida kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay si guuli ku jirto ay u tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala goosha kaasoo sidoo kalena gaari karaya maraykanka maamulka pyongyan ayaa warkaasi ka sheegay tv-ga afka dowladda ku hadla horraantii arbacada warka ayaa lagu yidhi kadib daawashadii ridida gantaal hawsang shan iyo toban talaadadii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu ku dhawaqayay si kalsooni ku jirto inay ugu dambeyn hadda ay gaareen taariikh weyn oo ayna soo gabagabeeyeen tijaabadii awoodda nuclear gantaalka hawsang shan iyo toban ayaa konton iyo saddex daqiiqo waxa uu hawada ku jiray kaasoo laga soo riday zangni oo waqooyiga caasimadda pyongyang ah waxayna sheegtay dowladda in gantaalkaasi uu gaaray masaafe dherkiisu yahay afar kun afar boqol toddobaatan shan kilomitr islamarkaasina uu duulay sagaal boqol konton kilomitr ka hor inta uusan ku dhicin biyaha badda jaban saacado uun kadib tijaabadaasi ayaa waxaa madaxweynaha mareykanka donald trump wariyaasha uu ugu sheegay aqalka cad in marxaladan ay tahay mid ay wax ka qaban doonaan isagoo aan sheegin wax gaar ah balse waxa uu trump ku celiyey inaysan waxba iska bedelin siyaasaddii maraykanka ee kuuriyada waqooyi
xubnaha wadaxaajoodka ugu jira dowladda siiriya ayaa la filayaa in arbacadan maanta ah ay ku biiraan wadahadallada nabadda ay qaramada midoobay hogaaminayso ee magaalada geneva ee la doonayo in lagu dhammeeyo dagaalka muddada toddobada sano ku dhow ka soconaya dalka siiriya wadahadallada ayaa maalintii talaadada ee shalay ku bilowday kulan uu ergeyga qaramada midoobey stephen de mastura uu la yeeshay wafdiga mucaaradka ah waxaana uu waxyar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toos ah ugu wada hadlaan magaalada geneva wakaaladda wararka dowladda ee sana ayaa sheegtay in tegitaanka dib u dhacay ee wafdiga dowladda ay ugu wacnayd dalabka mucaaradka ee ku aadan in isbeddel kasta oo siyaasadeed ay qayb ka noqoto in madaxweyne bashaar al asad uu xilka ka dego duhur arbaca oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa inta badan subaxii hore waxa ay isugu yimaadaan goobaha barkulanka bulshada ee lagu shaaheeyo iyada oo sheeko wadaagna la yeesha waayeelka halkaasi iyaguna ku sugan waxay sheegeen qaar ka mid ah dhallinyaradan oo ka waramay u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a inay jecel yihiin dhegaysiga taariikhihii hore ee ay la wadaagaan waayeelka ay goobahaasi kula kulmaan wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi dhallinyarada ayaa si weyn u jecelinaya xilliyada aroortii hore ay yimaadaan goobaha gaanfayrka mishaha lagu cabe ee ku yaala magaalada laascanood dhallinyaradan ayaa qaarkood aan la sheekaystay ayaa ii sheegay inay si weyn u jecel yihiin inay odayaasha iyo dadkii hore ay ka dhegaystaan taariikhda iyo sooyaalka kala duwan magaalada laascanood ayaa waxaa ka jira dhaqan si weyn dadka magaaladu ay u qadariyeen kaasi oo ah xilliga salaada subax laga soo baxo inay jiraan goobo la isugu yimaado oo laga cabo shaaha loo yaqaano gaanfaydhka waxaanaaan kula kulmay goob ka mid a magaalada laascanood maqaaxiyaha ku yaala dhalinyaro xilligaasi si weyn u fadhida goor hore oo aan ugu imid waxaanana dhex martay sheeko kala duwan bismillahi raxmaan iraxiim magacay waa cabdiraxmaan axmed askar subaxa hore aroortii markii meherada la isugu yimaado gaafeerka saa loo soo fadhiisto horta waxaan jecelahay raggu inay kaftamaan oo isticaadiyaan oo ay kaftamaan aad waxaan u jecelahay odayaashii hore ee dhexaajirka ahaa inaan xogtii iyo ay hayeen iyo inaan waraysto oo sidii dadku ahaan jira waayadii hore iyo dhaqankii hore iyo maanta siuu yahay waxyaabaha udhexeeya differentiga udhexeeya inaan aan ka barano oo aan dib u raacno waayo soomaalidu si asal ahaan berigi hore way dhaqan fiicnayd inkastay haddaba dhaqan wanaagsan tahay waxyaaba badan oo hidiya dhaqankii baa jiray waxyaaba badan oo dhallinyarada ku baraarugsanooyin baa jirta halkan dhalinyaro badan baa fadhida aad baa laisu dacayadeynaya bal ka waran adiga sheekooyinka aad xusuusatay maxaa ka mid ah
dhinaakatara joogo horta niyo wixii xagga dhallinyarada ah maaragta isagaa noo qaabilsan marka isagaa insha allah baynoo geli doonaan faska adigu maxaad bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa faysal cali dhammaan aad baan u salaamayaa bahda ee v o eda kolley marka dadku meherada isugu yimaadaan ra'yiyankayga waxaan jecelahay subaxyadii inaan la fadhiisto odayaasha aan ka faa'iidayo taariikhdii hore ama maskaxii hore xogaha aan ka faa'iidayo marka anoo aan wax sheekaa ku darsanayno toodii uun dhuuxaya waxaan la jooga ninkii loodhan jiray cismaan guray waxyaalaha ugu yaabka badan waa makiinad wax samaynaysa adoo fadhiyo kugu dul abuuraya sheekadii waxaa laga yaabaa sheeka ninka sheekeeyey inuu adigii barti kugu bedelo koobi baasta wixii dhaho marka aniga asaa ugu yaab badan hadda raggana la fadhiyo wixii kugu dul abuuraya marka adigu maxaad jeceshay inaad odayaasha la sheekaysatay baad jecesha inaan xogtooda dhegaysto laakiin aanan sheeko ku darsan tooda umaan dhuuxaa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu axmed maxaa aadan horta runtii waa soo dhaweynaya bahda v o eda meelaha ugu horey horta alcisiid howdmaba soo kaca maanago saaka waa igu horeysa lakin waxaa dhooxaa taariikhooyinka waa dhegeystayaal sidoo kale nahay oo waxay ka shekeeyaan dagaalo iyo waxyaala noocaas ka sheekeeyaan kole runtii aad baan jecay maxay ka shekeynayaan taariikhooyinka waxyaala badan oo horey usoo joogeen aanaan joogeen baa- baa- baan ka faa'iidaa oo jiilka hadda aan taagana waqtiga hadda aan taaganaysan dhicin badanaa laakiin waxyaala hore soo dhacay oo kale oo taariikhoo kale waxyaala badan dhac fara badan waxyaala badan soo geystay oo dhan ka shekeeyaan runtii aad baan ugu helaa bal ka hor saaka waa kaftankaagu aad buu fara badnaa bal ka hor ka sheekee bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa abdikariim aad baad mahadsan tahay kolley dabcan marka eh, lasoo kaco alaasida hore eh, dadku waxay isugu yimaadaan bulshadu eh, waxay isugu yimaadaan meelaha lagu qaxweeyo En, dabcan waxaan u malanaya halkan waxaa fadhiya niman asxaabti aan wada soconnay En, dabcan kolley qofku markuu soo kacayo horta waxaa qurux badan salaada markuu soo tukado inuu toos u baxo uusan hurdadii ku noqon En, meelaha lagu qaxweeyana kolley waxaa isugu yimaada dad aad eh, khibrado leh oo waayeela oo in badan soo jiray wayna qurux badan tahay inaad ka qaadato oo ka dhaxashid waxa loo yaqaano waxyaabihii hore dhaqamadii hore iyo gabayadii hore iyo tixihii hore halkan waxaa fadhiya nin saaxiibkay oo faysal layihahdo saaxiibkay wuxuu yidhi anigu keliya waan dhegaystaa odayaasha Must- mustamiciin alkiraamkaan ka mid noqdaa xagga dambaan galaha laakiin ma waxa weeyaan waxa aad qaadatid weynaad waxaa ka soo celin karaysaa nin odaya halka dhinacaya fadhiyana wuxuu yidhi anigu waaba seexda waaba kacba oo upside down laakiin waxaan u sheegaynaa markaad maqaaxayaha timaadaan weynaad wax soo kordhitaan wuxuu ledinka faa'iidaa cabdikariim aad baan u- aad baan u salaamanaa fiyadaad ma salaamanaa dhallinyaradana la wadaagtay horta kolley eh, waxyaabaha ugu layaab waxyaaba fara badan baa jiro oo- oo isoo maray oo aan dhalinyaro ku arkay laakiin waxyaabaha ugu fara badan hadda aan soo arkay waxa weeyaan dhalinyarado dhan waxaa ka- waxa- waxaa ka dhex baxaysa ama waxaa ka guuxaysa xalimo gabaad gabadh leeyahay ilaa iyo hadda wata aan la yaabanayo intaan intaan jawaabteeda doonayno marka arrinkaas kolley waxaan u malanaya dabcan kolley dhalinyaro badan ma maqli doontaa bal waxaan u baahannahay inay nagu soo kordhiyaan fikradda ah xalimo gabaad bal waxa halkaa ku jira inay noo soo gudbiyaan
horta
horta anu waxaan aaminsanahaybaa ninka inooga hor dhow- dhow yahay oo ogyahay halkiisa isagaa su-aasha dib u weydiinayaa weliba zaaid waa zaaid u dhegeysta waxyaala ugu yaabadkana waxa weeye wuxuu ka sheekay waxyaala badan badan badan oo runtii aad nooga qosliyaa kolle su-aalaha dadka isaga weydiinaya isaga dib ugu celin jeclaan lahaa bal isaga wuxuu ka aaminsan yahay dhalinyarada ayaa si weyn u jecel sheekooyinka oday ka sheekeega ah ee had iyo jeer ay ka sheekeeyaan odayaasha da-da iyo waxyaabaha ay u soo joogeen ah, kuwaasoo wax fara badan ka faa'iida halka dhalinyaro kalena ay aroorta hore u yimaadaan ah, sida ay isugu diyaariyaan iskuullada iyo shaqooyinka kuwooda shaqeeya cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
bartamihii bishan ay ahayd markii somalilan looga dareeray doorashada madaxtooyada oo lagu soo doortay madaxweynaha shanta sana ee soo socda kadib muddo kow iyo labaatan maalmood oo lagu jiray ololo xoogan oo saddexdii xisbiya ee tartamayey ay qorshahooda siyaasadeed ku soo bandhigayeen haddaba doorashada kadib maxay dhallinyarada ka filayaan madaxweynaha la doortay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrintani wax ka weydiiyey qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaaladaasi magacayga waxa weyn axmed cabdi ismaaciil aad baan kumaadnaqay haashim iyo eh, bahda v o a Eh, kolley waxa weyn su-aal hadda taagan su-aashaas iyo weyn ognahay somaliland eh, tirada ugu badan waa dhalinyar weeye Eh, dhibaatooyin badan ay soo qabsadeen oo la xiriira xagga shaqo la-aanta Eh, waxbarashadooda dee laga yaabo inay xagga tayada ay ku liidato mustaqbalkooda laga yaabo qaar badan inaanay aanu u cadayn marka een, haddaan kasoo dhawaado su-aasha jawaabta waxa weeye madaxweynuhu wuxuu horey u ballan qaaday siyaasad la xidhiidha xagga dhalinyarada hadday tahay shaqo abuur hadday tahay eh, maalgelin hadday tahay inay ka qayb galaan eh, qeybaha kala duwan markaa bulshada iyo dowladda labadaba markaan waxaan udiris waxa weeye haddii maanta madaxweynaha iyo dee dowladda imanaysaa ay xil gaar iska saaraan dhalinyarada wixii loo qaban lahaa waxa weeyaan waxa laga yaaba in wax qa- ay qaban karaan laakiin dhalinyar marka la idhaahdo inta madaxa mooda dadku waxay ula ordaan dad la maaweelinayo oo sports iyo meelo yaro ay caynkaas oo dee lagu maaweeliyo laakiin dhalinyar marka la leeyahay waa cududdii waddanka ka soo baxaysay ee dhaqaalihiisa iyo farsamadiisa baa qayb ka noqonaysay marka dee waxa laga soo dhisaa waxbarasha laga soo dhisaa deetana marka qofku waxbarto ee aqoontii loogu taga soo barto iyo markaa qarankiisana anfaca uu ka anfaca dhaqaalihii iyo horumarkii iyo waxtarkii waxaaso dhan uu ka anfaca
xasan ciise oo isna ka mida bahda qarinleyda yaan isagana weydiinayaa waxyaabaha ay dhallinyaradu ay ka fili karaan madaxweynaha cusub ee la doortay ee isbedel ah maxay ka fili karaan xasan
bahda eh, v o a iyo dhegeystayaasheeda eh, dhammaantood waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum anuu magacaygu xasan ciise yahay Eh, runtii eh, waxaa laga fili karaa eh, qofka la doortay ama xisbiga la doortay ama madaxweynaha la doortay aad buu runtii u ballaadhnaan karaa marka la eego barnaamijkii barnaamij siyaasadeedkii iyagu ay ku howlgaleen marka la eego wax fara badan oo eh, ka mida waxyaabaha ay dadka dhalinyartee da-yartaa labyo dhidig midkay doonaanba ha ahaadaane ee ay ka rajayn karaan dowladda soo socota waxaan u malaynayaa axmed oo iga horreeyay baa wax badan iftiimiyey oo eh, sheegay waxa ay dee ummad waliba ay ku taagan tahay dadkaa da-yarta ee soo koraya ee ama ah kuwa maarata hadda waxbarashada kusoo jira ama kuwa imika uun dhameeyey ah ama kuwa shaqa raadiska ah saddexda midka doonaanba een, ha ahaadaane siyaasada ay dowladaasi ka leedahay ee ku wajahan baa mar walba keeni karta dibudhac ama keeni karta horumar keeni karta inkastoo madaxweynaha hadda ee la doortay cusub muuse biixi uu hadal qaaday marar fara badan ama fagaarayaal ka sheegay in dadka da-yarkaa uu jihayn doono una abuuri doono waxyaabo walow haba ahaatee buulo hadaladiis ka mid ahaa ee shaqooyinkii iskaa waxu qabsada ha ha noqotee haddii taas markaa fulinteedii lala yimaado unugii laga abuuri lahaa ama meeshii laga dhaqaaqi lahaa horumarka dhalinyarta markaas waa la helayaabaa la odhanayaa axmed cabdi ismaaciil waxa weeye dhallinyaradu inta badan waxay doonayaan in dowladdii ay shaqo u abuurto dowladdii ay u shaqo tegaan maanay jirin mashaariic kale oo dhallinyarada lagu jahayn karo oo dowladda lafteedu ay qayb ka noqon karto horta waa run waxa weyan dowladdu iyada asal ah labadaba waxay ugu tahay waxa weyan siyaasad loo diyaarisaa lagu horumarinayo markaa iyada markaa mas-uulkii kow ka noqonaysa laba waxay diyaarisaa wixii lagu horumariyay oo ah matalan in la abuuro capital loo sameeyo dadka loo investment loo sameeyo si markaa capital loo helo maalgashi raasmaal loo sameeyo oo kii warsha samaysanaya kii wax kala sameysanaya uu heli karayo ama hala mahyo ama hala siiyo dowladdu wayna ognaho dhaqaale ma hayso halkay maalgelinta ka keenaysa
Een, dowladdu inta badan waa runoo ma hayso laakiin dhaqaalaheeda u badan waxay gelisaa waan soo wadaya waxa weeye ammaankay gelisaa ammaankii miyaanu qaangaarin oo dhaqaalihii qaranka inta dib loogu noqdo maan sectara loo qaybin karin imisa waxbarasho ku bixi karaa imisa maalgashi la gelin karaa imisa ammaankii lagu dayn karaa waxaa weli dowladeenu umaysan fadhiisanin dha waxaa jira intaasoo hay-adooda kale iyo intaasoo shirkadooda kale oo iyaguna maalgashiga bixiya siyaasaadka dowladdu inuu soo jiidan karo maalgashiyaa loo baahan yahay xasan sidaa axmed tilmaamay wuxuu sheegay in loo baahan yahay maalgashi dhallinyaradu ma yihiin qaar u bisil inay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgashi haddiiba ay dowladdu u soo hesho dhaqaale lagu maalgelin karo Een, horta marka la eego guud ahaan dadka marka la yidhaahdo dadka dee in aada u fiican oo wax qaban kartaa oo wax soo saari kartaa oo horumarka qeyb laxaadle ka noqon kartaa way ku jiraan in u baahan in aada loo soo dhisaa oo iyaga kor loo soo qaado oo ama xagga garaadkooda ha noqoto ama xagga garashadooda ha noqoto kor in loo soo qaado u baahana way ku jiraan in aada u liidato oo in xoog loo caawiyo dhinacyo fara badan laga caawiyana labadaba way ku jiraan saddexdaba way ku jiraan dhalinyarta way ku jiraan marka kolka dowladda laga hadlayo wixii hore usoo dhacay inay wixii khaldanaana ka faa-iidaysatay cashira ka barato wixii wanaagsanaana wanaajiso waa wax meesha ku jira
xasan waxaad idinku ka mid tihiin dhallinyaradii wadanka joogtay waxaa jira dhallinyar qurba jooga ee wadanka u timid iminka ololihii doorashooyinka ee dhacay iyaga laftoodu fursaddii dhallinyarada wadanka sii joogtay way ku cidhiidhayaan labada midkee ayaa habboon baad leedahay fursad la siiyo doorka horta midbaa malaha iyadu in lagu farxao madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkuba basaboora ajnabi iyaguma haystaan taa lafteedu waxa laga yaabaa inay qeyb ay ka noqotaa suuragala qofka muwaadinkii inuu shaqadaas isagoon garab aan lagu keenaynin isagoon garasho kale cid gaari aanay wadin lagu keenaynin oo qofku ku imanayo awoodiisa waayo aragnimadiisa iyo aqoontiisa unu shaqadaa ku helayo meel la wada tartamanbay markaa ay noqonaysabaan anigu isleehay taa marka dhinaca waa in laga fiiriya oo aan laga fiirinin qofkani wuxuu wataa kaa iyo kanu wataa aan laga fiirinin axmed cabdi ismaaciil aadu seed u aragtaa haddii xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono madaxweynaha la doortay ee muuse biixi cabdi oo tixgelin gaara siiyo dhallinyarada baasaboorada wadamada shisheeyaha sidata sidii xukuumadihii hore oo kale horta aragtaan aad baan usoo horjeeda dhalinyarta qurbajoogta ee wadanka kusoo imanaya dabeetana muxuu shaqooyin raadiska ah waxaan uga soo jeeda waxa weeyaan iyagu wadankan way ka tegeen oo fursad bay ku haystaan meesha ay joogaan markaa fursad labaa inay bartan ka raadiyaan waxay caqabad ku tahay qofkii fursadda ka hata lahaa halkan sii joogay ee wadanka dhex joogay midna adaabada ka dhawaajiye waxa weeye qofkii halkan qoqojoog ah markuu arko kii qurbajoogio mudnaanta la siinayo dee inuu tago isku day dabeedna beri soo noqdo oo mudnaanta de la siiyo dhinacaas waa dhinac dhinacaas waxa weeye halka xasan baan ku halqabsanayaa de hadday la imanayaan xirfado taynaan haynin ah wadanku wax badan u baahan yahay kuwa aynaan haynin hadday noola iman lahaayeen dee fursad lagu dagaalamay noqdeen way qaadan lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good oo la hadlayay qaar ka mida dhalinyarada ku dhaqan magaalada boorama kalena hadlayay sida ay u arkaan iyo waxa ay ka filanayaan madaxweynaha cusub ee la doortay ee somalilan waxaana ad ka dhegaysanayseen v o a
dhinacii heesaha dabacsan ee dhegeystayaasha barnaamijkan dhallinyarada ku xiran aan u haynana waxa ay tahay waxaa ku wada luqeynaya deeqa geydh iyo waa deeqa axmed geydh iyo cabdicasiis kalaaji heestuna waa bidhaan qurux
baabshiyartan boqrado dareenku ku baahiyey dhammaan badankee bandhigga kalgacaylka bulshooyla eeg
baabshiyarkan boqrado dareenku ku baahiyey dhammaan badankee bandhiga kalgacaylka bulshooyla hogaygu jacaylka miyuu ka boogtaa beerkaygan xasuustu miya ika ba'daa
dartaa boqolyowga miyaan ka baxaa aabidhaan quruxowga miyaan badqabaa
hogaygu jacaylka miyuu ka boogtaa beerkaygan xasuustu miya ika ba'daa caashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isi
bilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budige arbaayo dhankaaga bal inta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isi
heesaasi waxaa ku luuqaynaya cabdicasiis kalaaji iyo deeqa axmed geydh halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a dhinacii ciyaaraha markan maxamuud mascade ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta e f c barnmouth ayaa gurigeeda waxa ay ku soo dhowaynaysaa burnley oo iyadu toddobaadkii hore guuldarra ba'an oo qalbi xanuun lahayd kala kulantay arsenaal oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta rigoore laga dhigay lagaga badiyey waxaana labadan kooxood awooddoodu inta badan ay isu dhiganto ay isku herdin doonaan garoonka e f c barnmouth arsenaashii ka soo badisay burnleyna waxa ay toddobaadkan iyana caawaan idhaahdee kulan adag kaga hor imaan doontaa kooxda huddersfield town oo iyadu ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalka ingiriiska sannadkan uun ka yimid waxaana arsenaal kulankani uu yahay mid muhiima isla markaasina ay taageerayaashoodu ka filayaan inay saddexda dhibcood ka qaataan kooxda huddersfield town maadaama arsenaal ay gurigeeda ku ciyaarayso islamarkaasina taageerayaashu ay dhegta iyo indhahaba u sii taagayaan kulanka toddobaadkan xiga ee arsenaal sila garoonka kula ciyaari doonto kooxda manchester united oo uu laylinayo macallinka morinho ee arsen winger mar kastoo ay kulmaan inta badan ka guul hela walow kulamadii ugu dambeeyey arsen winger uu boorka iska soo jafay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa iyana swan city waxa ay kula ciyaaraysaa garoonka stanford bridge ee isla magaalada london swan city waxaa sannadkan daris la noqday guuldarrooyin baahsan oo kooxdu maba ahan kooxdii banooniga qurxoon taqaanay isla markaasina soo bandhigi jirtay wacdaraha waxaad mooddaa tan iyo sidii macallinkan cusub uu kooxda u yimid in aan manuunigii lagu yaqaanay aanay soo bandhigin islamarkaasina ay guuldarradu noqotay mid aan marnaba ka maqnaanin la arki doonee waxaa jelse iyo iyada kala qabsada everton waxa ay garoonkeeda godisonbarg ee magaalada liverpool ku soo dhowaynaysaa kooxda westerham united waxaana kulankan uu imaanayaa iyadoo la hadal hayo in sam aladis uu kooxda everton laylinayo maalmaha soo socda sam aladis ayaa waxa uu caan ku yahay badbaadinta kooxaha looga boqo hadba in ay ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska ku noqdaan waana dhibaatada haatan ee kooxda everton la daalaadhacayso waxaana dad fara badan toddobaadyadii lasoo dhaafay ay sheegayeen weliba dadka ciyaaraha aadka ugu dhuundaloola kana faallooda in kooxda everton uu badbaadin karo oo keliya macallin sam aladis haddii taasi ay suuro gasho oo markaasi ay noqoto in sam aladis loo magacaabo kooxda everton waxay taasi muujinaysaa in uu yahay macallin ay kooxuhu ku xisaabtamaan inuu ka badbaadiyo seeribeeda laakiin aan rabin inuu meel wanaagsan gaarsiiyo maadaama lagu tilmaamo inuu yahay macallin kubaddiisu ay caajis tahay manchester city kooxda la celin la yahay iyaduna sannadkan taariikho la yaab leh ka dhigaysa horyaalka dalka ingiriiska ayaa gurigeeda waxay ku soo dhowaynaysaa kooxda southampton manchester city ayaa ilaa iyo hadda la holin laya isla markaasina koox walba ay la kulanto marka laga leebo everton guulo ka qaadatay si kastaba noqotaba la arki doone in kooxda southampton ay ugu yaraan manchester city bareeja ku celiso iyo in kale stoke city waxaa garoonkeeda britania stadium ku soo booqanaysa kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu waayahan ku duulaysay wiilka la yaab kaleh ee waddanka masar u dhashay ee maxamed saalax isagoo haatan horyaalka dalka ingiriiska goordhalintiisa hoggaaminaya haatanna haddii aan jalleeco halkaa iyo waddanka talyaaniga kulamada la ciyaarayo waxaa ka mida waa koobka la yidhaahdo kooba itaaliya oo kooxa iska idhmaan doona ay ka mid yihiin sasolo iyo bari kooxda kieva varona iyo helas varona ayaa iyaguna wada kulmi doona halka torino ay karbi la ciyaari doonto sbain cobadilrey ayaa kulamo ka mida isna la ciyaari doona kooxaha barcelona iyo real marushia ayaa wada kulmi doona halka kooxda atletica madridna ay elje la ciyaari doonto las balmas iyo divertiva la carunia ayaa iyaguna fooda isgelin doona dhegaystayaal kulamadii haddii aan dul maro habeenkii xalay ahaa kooxu ay iskaga hor yimaadeen brighton and of albion eber iyo eber bareejaha waxay la gashay crystal palace kooxda kubadda cagta ee leicester city waxay dharbaaxa kubadeed ku qabatay kooxda tottenham hatsba oo labiyo hal ayay kaga badisay wiilashii koobka u qaaday kooxda kubadda cagta ee leicester city ee fardi iyo mahrez ayaa goolashaasi ku raaxaystay manchester united iyadoo gurigeeda ka maqan oo watford ku ciyaaraysa afar gool iyo laba gool ayay ku badisay inkastoo kooxda watford ay dardar ciyaareed la soo gashay labaatankii daqiiqo ee ugu dambeeyey ciyaarta laakiin saddex daribcood waa laga daadsaday wesberma jalbion iyo newcastle oo foodays darayna laba iyo laba bareejo ah ayay ku kala tageen dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe oo mascado idila sidaayay nabad
mahadsanid mascadee haatanna dhinacii heesahan mar kale dib ugu laabanaynaa codka daa'ud xanfar goormaa idinku dambaysay
qoraxdiyo iliskeeda midab qaansa roobaada adag quruxda iyo muuqa aan kugu qiyaasaaye qoraxdiyo iliskeeda midab qaansa roobaada adag quruxda iyo muuqa aan kugu qiyaasaaye qarnigan haweenoo dhan qalanjadii la wada sheegay qayrkeedna konu dhaaftay loo qiray hanaankeeda dakaatirka dhigay loo qiray hanaankeeda dakaatirka dhigay qarnigan haweenoo dhan qalanjadii la wada sheegay qayrkeedna konu dhaaftay loo qiray hanaankeeda dakaatirka dhigay loo qiray hanaankeeda dakaatirka dhigay waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunuguloo qandaraaste cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraaste cashaquye adna qiinu bixintiisa ku qaboojiin labtaado ka qadini iniilkaaga adeeguna waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo kunuguloo qandaraastay cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye adna qeelu bixintiisa ku qabooji labtaadoo ha ka qadini ingilkaaga adeeguna
heesaasii fanaanka daawud xanfar ayaa u dambeysay idaacadeennii heesaasii daawud xanfar ayaa u dambeysay idaacadeennii duhurnimo oo halkan si wada jiraan idinla socodsiinayeen xaashe ibraahim aadan iyo aniga jamaal axmed cismaan heesaas ayaan kusoo gabagabaynayna idaacadda dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgeliyo
waxaa taymid ii qalanta ee qabka igu deeqday anigoo wax kaa qarinin igu qaado mantaba ilay way soo qalanaaye igu qaado mantaba ilay way soo qalanaaye